ku soo dhowaada mid ka mid ah barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ugu hadlaynay wax soo saarka barnaamijkan waxaa gacan ka geystay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamiga iyo maraykanka ee u s aid barnaamijkan waxaa isku dubariday xasan kaahiye anigu axmed xasan ibraahimna waan idiinla socodsiinayaa u diyaar garooba isagoo faahfaahsan mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay maaraynta biyaha iyo waxtarka biyaha ee cimilada tani waa waxqabad muhiima oo hagaajinaya wax soo saarka beeraha islamarkaana xoojinaya dakhliga beeraha si waara u xoojinaya biyaha iyo nafaqooyinka adeegsada waxtarka u adeegsiga cimilada iyo weliba hoos u dhigista qiiqa green house heerka ugu hooseeya waxaan ka hadlaynaa maaraynta biyaha iyo waxtarka biyaha maaraynta biyaha waxaa loola jeedaa xakamaynta iyo dhaqdhaqaaqa ilaha biyaha si loo yareeyo dhaawaca soo gaara nolosha iyo hantida iyo in la koriyo isticmaalka waxtarka leh inkasta oo ay waxtarku biyuhu uu yareynayo qashinka biyaha iyadoo la cabirayo xaddiga biyaha looga baahan yahay ujeeddo gaara iyo sidoo kale xaddiga biyaha la isticmaalay ama la keediyey biyuhu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee wax soo saarka muhiimku ah wax soo saarka dalaga dhirtu waxay si joogtahi ay ugu baahan tahay inta ay nool yihiin iyo tiro aada u tiro badan waxay si qoto dheer ay u sameynaysaa sawirqaadis ama nafaqada nuugista wareejinta iyo sidoo kale kafaa'idaysiga nafaqooyinka macdanta iyo qaybinta unugyada oo aan ka ahayn geedi socodka labaduba yareynta iyo sidoo kale xaddhaafka waxay si toosahi ay u saameynayaan koritaanka iyo horumarka warshad iyo markaa wax soo saarka iyo tayadiisa codsi biyo ah oo loo sameeyo beer si loo kabo roob aan ku filnayn koritaanka dalaga ama wadarta guud ee biyaha marka aan roob la filayn waraabku waxa uu gacan ka geystaa kobcinta dalagyada beeraha dayactirka muuqaalka dhirta iyo cilaaqaadka carqaladaysan ee meelaha qallalan iyo xilliyada roobku ay ka hooseeyaan celcelis ahaan waraabka waxaa kalo uu leeyahay adeegsiyo kale wax soo saarka dalaga oo ay ka mid yihiin ilaalinta caburinta koritaanka horumarka beeraha haruurka iyo sidoo kale kahortagga xoojinta carrada aan si qoto dheer usii wadno sheekadan ujeeddada ugu weyn ee shirkad kasta ee wax soo saar dalag ahi waa in la helo dalag wanaagsan oo ka qayb qaata hagaajinta xaaladaha dhaqaale iyo nafaqo ee qoys sidaa daraaddeed waa muhiim in la bixiyo biyo sida baahida dalagyada loo qabo si loo kordhiyo wax soo saarka dalaga sidaa daraaddeed maaraynta biyaha iyo waxtarka isticmaalka biyaha ayaa ugu muhiimsan markuu roobku isbedelo ama keeno daadad iyo abaaro kolba midkay ahaataba iyo xaddiga uu leegyahay ama waafaqsan baahida dalaga biyo macmal ah oo loo maro waraabinta hal mar iyo ka saarista biyaha saa'idkahi iyada oo loo marayo dheecaan mar kale sidaa daraaddeed waxa ay noqonaysaa mid muhiima haddii dalagyada si guulahi loo soo saaro xaaladan oo kale maaraynta biyuhu waxa ay ka kooban tahay waraabinta bulaacadaha ama labaduba iyadoo si aadahay ugu tiirsan xaaladaha deegaanka carrada dalagyada iyo sidoo kale cimilada waa hay-adda u janjeerta xaaladda isbeddelka cimilada waxa uu saameyn ku yeelan doonaa koritaanka dhirta laakiin waxaan haysanaa fursado aan ku xoojin karayno waxtarka isticmaalka biyaha iyadoo loo marayo xulashada dalaga iyo weliba dhaqamada dhaqanka si loo dheelitiro saameynta isbeddelka cimilada waraabku waxa uu hagaajiyaa xaaladaha biyaha ee carrada waxa uu kordhiyaa cabirka biyaha ee fiilooyinka dhirta wuxuu kaloo ku milmaa nafaqooyinka waxa uu u sahlaa dhirta waxay sidoo kale ay saameyn ku yeelanaysaa xaaladaha heerkulka iyada oo la maareynayo heerkulka lakabka dusha sare ee carrada iyo lakabka dhulka ee hawada iyo sidoo kale waxaa suuragal ay ka dhigaysaa xakamaynta koritaanka iyo horumarinta dhirta iyo hagaajinta tayada goosashada dalagu waxa uu u baahan yahay biyo si uu u baxo marka dalagu uusan helin biyo ku filan waxa uu horseedaa arrimahan koritaan xumo inuu qalalo ama uu dhinto wax soo saar xumo ama lumis isticmaalka biyaha ayaa ku tiirsan cabirka dalaga marxaladda koritaanka dalaga iyo sidoo kale xaaladaha cimilada iyo nuuca carrada dalagyada kala duwan waxay u baahan yihiin qadar biyoa dalagu waxaa kaloo u baahan yahay qadar biyoa inta lagu jiro heerarkiisa kala duwan ee koritaanka qadarka biyaha ee dalag ugu baahan yahay sidoo kale waxa ay ku xiran tahay xaaladaha cimilada marka uu roob doo dalagu waxa uu keliya u baahan yahay biyo dheerya dheelitirka shuruudaha biyaha iyo weliba qadarka roobka markay kulashahay ama qallan tahay dabeylna ay jiraan biyuhu si dhaqso leh ayay u uumi baxayaan waxaana loo baahan yahay biyo badan si ciidda qoyan loogu dhigo sidoo kalena loo qaboojiyo dalagga biyaha lagu shubo goob waxa ay la kulmaan uumibaxa ka baxa carrada dusha ka furan iyo sidoo kale biyaha dalagu isticmaalo biyaha dalagu isticmaalo waxa ay ku xiran tahay cabirkiisa iyo sidoo kale xaaladda koritaankiisa dalagga da-da yar waxa uu u baahan yahay biyo yar maadaama keliya ay sameynayso cunto yar dalagga sida dhaqso lahi u kordha waxa uu u baahan yahay biyo badan maxaa yeelay waxa uu u baahan yahay inuu sameeyo cunto aada u badan markuu dalagu da-yar yahay oo dhulka dushiisa yar tahay biyaha intiisa badan waxaa loogu lumiyaa qashinka iyadoo uumabixin toosahi ay ciidda ka baxdo markuu dalagu uu soo baxo dhulku ayuu si tartiib tartiiba u daboolaa islamarkaana uumabaxa tooskahi ee carrada ayaa hoos u dhacaa marka dhulku uu daboolo goormaa la waraabiyaa waxaa la waraabiyaa marka la beero islamarkaana ciiddu ay qoyan tahay oo keliya isla markiiba waa la tallaalaa ama la beeraa markuu dalagu uu da-yar yahay inta lagu jiro marxaladaha muhiimkahi ee koritaanka dalagga horumarinta caleynta ubaxa iyo sidoo kale wax soo saarka midhaha maaraynta biyaha saameynta ugu weyn ee isbeddelka cimilada iyo beeraha iyo weliba habnololmeedkooda reermeyga ayaa la filayaa inay ka dhalato isbedelada ku yimaada wareega biyaha kala duwanaanshaha roobka iyo sidoo kale korarka soo noqoshada dhacdooyinka cimilada daran oo ay ku jiraan abaaraha iyo sidoo kale daadadka oo ay weeliso dardargelinta wareega biyaha ee ay sababtay uumiga sii koraya ayaa saameyn ku yeelan doona qayb kasta oo ka mid ah nidaamka deegaanka ee beeraha dalagyada xoolaha geedaha kalluunka miyiga bulshada iyo sidoo kale kaabayaasha jirka sababtaas awgeed xeeladaha la qabsiga isbeddelka cimilada ee qeybaha heerarka waa in ay ku eegaan jawaabaha ka imaan karaya muraayadaha biyaha qaar badan oo ka mid ah howlaha horumarinta ee lagu hagaajinayo xaaladaha dhaqandhaqaale ee miyiga ayaa saameyn togan ku yeelan doona la qabsiga cimilada maadaama ay yaraanayaan u nuglaanta bulshada maxalligahi ee naxdinta iyo sidoo kale koritaanka adeegsigooda si kastaba ha noqotee barnaamijyada cusub waa in ay noqdaan kuwa istaraatiijiyad leh u nuglaanta bulshada beeraleyda ee isbedelada cimilada waa in ay si nidaamsan loo qiimeeyaa si looga fogaado cilad darrada iyo in la koriyo xagga barnaamijyada horumarinta intaas waxaa sii dheer ficilada la qaybsiga isbeddelka cimilada ee gaarkahi waxay u baahan doonaan in la qaabeeyo oo lagu daro barnaamijyada horumarinta dhammaan dadaalada la qaybsiga waxay u baahan yihiin inay ka qayb galaan qaybo badan si looga guulaysto iyadoo la ogyahay in dhaqamada beeraha ee aadka u xoogan ee leh awoodda yaraynta isbeddelka cimilada ay isticmaalaan nuuc ka mid ahi waraabka waxaa jira baaxad loogu talagalay falalka yaraynta ee looga hadlayo sida biyaha loogu maareeyo beeraha helitaanka waraabku waxa ay keenaysaa qaabab loogu beero dalagga dheeriga waana mid ka mid ahi istaraatiijiyadda ugu nool ama ugu wanaagsan ee inta badan ay isticmaalaan dadka beeraleydahi waana muhiim in wax soo saarka beeraha yaryar laga fakiro si kastaba ha noqotee beeraleyda waxaa lagu dhiirigeliyaa inay isticmaalaan hababka waraabineed oo maxalliga tusaale ahaan faleebo ama waraab dhulka hoostiisa ah oo leh waxqabad heer sare ah oo ah boqolkiiba toddobaatan ilaa boqolkiiba sagaashan maadaama oogada iyo qulqulqa qutada dheer laga yareeyo kheyraadka beeraleydu sidoo kale waxay isticmaali karayaan tiknolojiyadda dhaqanka biyaha tusaale ahaan hydrobikiska waxtarka isticmaalka biyaha oo aada u sarreeya tiknolojiyad aada u adag sida waraabinta faleebada waa inaysan ka mid noqon barnaamijyada gargaarka ee muddada gaaban laakiin waa in lagu dejiyaa barnaamijyo horumarineed oo muddo dheer ah si loo hubiyo in taageero farsamo oo ku habboon lagu bixiyey xagga maaraynta dalagga iyo sidoo kale horumarinta silsilado dayactir ah iyo dheeraada goosashada biyaha roobku waa farsamo loo isticmaalo ururinta iyo kaydinta biyaha roobka waxaana jira saddex qaab oo biyaha roobka loogu gurto marka lagu jiro goosashada biyaha roobku ururinta roobka dusha sare halka ay ku dhacdo oo lagu keediyo ciidda goosashada biyaha roobka ee gudaha halkaas oo biyaha laga soo qaado saqafka sare saameynta ugu weyn ee isbeddelka cimilada ee beeraha iyo weliba habnulmeedka reer meyga ayaa muhiima waxyaabaha soo socda ayaa saameyn ku leh maaraynta biyaha beeraha qiimaha waraabka helitaanka iyo sidoo kale sifooyinka dalagga xilliga abuurka nuuca carrada iyo weliba astaamaheeda isbarbardhigga dalagyada kale iyo weliba howlaha beeraha aqoonta dalagyada iyo sidoo kale baahidooda biyo sayniska iyo farsamada shuruucda iyo ku dhaqanka bulshada goynta biyaha goosashada biyaha roobku waa farsamo loo isticmaalo ururinta iyo weliba kaydinta biyaha roobka waxaana jira saddex qaab oo biyaha roobka lagu gurto xaaladda goosashada biyaha roobka ururinta roobka dusha sare halka ay ku dhacdo oo lagu keediyo ciidda soo ururinta biyaha dibadda ururinta qulqulka roobka dusha sare tusaale ahaan dusha dhagaxa oo lagu keediyo meel kale goosashada biyaha roobka ee gudaha halkaas oo biyaha laga soo qaado saqafka goynta biyaha ee wax soo saarka beeraha soo ururinta biyaha waa ka faa'iidaysiga roobka ama biyaha dhulka hoostiisa dalaga iyo wax soo saarka xoolaha iyo dhaqashada maxay tahay sababta lagu tababarto gurashada biyaha biyuhu caadi ahaan way badan yihiin xilliyada roobka waana yar yihiin mararka qaarkood waa xilliga jiilaalka biyuhu caadi ahaan waa kuwa uga xadidan xagga dalaga xoolaha kalluunka ama soo saarka cawska gooynta iyo waraabka biyaha waxay awood u siinaysaa in dalagyada ama calafka xoolaha loo beero iyadoo ay jiraan roobab aan ku filnayn ama xilliyada ay korayaan ururinta biyaha waraabka waxay gacan ka geysanayaan koritaanka wax soo saarka iyo bixinta dalagga calafka sanadkaasi oo dhan noocyada tiknolojiyadda goynta biyaha waxaa jira dhowr tiknolojiyad oo ka shaqeeya ama la xiriira biyo soo saarista sida isticmaalka godadka godka haynta goosashada wadooyinka goosashada dhagxaanta soo ururinta saqafka dhismaha biliyada biyo xireenno iyo sidoo kale biyo dhaamis iyo kuwa kale godadka kuwani waa godad gacmeed ballaaran wareegsan oo isku daraya gooynta biyaha iyo weliba ilaalinta qoyan iyo bacriminta ceelka inta badan waxaa loo isticmaalaa firileyda ama calafka meelaha qalalan in la dhiso gol dheer cabir dhaxroor wareega lixdan sentimitir iyadoo la isticmaalayo h o e ku dhex qodo wareega ilaa soddon sentimitir digada sida fiican u qurantay ku rid godka ku beer afar ilaa sideed miraha dalaga ee godka kala dheeraynta godadka waxay ku xiran tahay tirada abuurka halkii god laakiin waa inaad iska hubisaa in tirada dhirta saxdahi ee hegtar kasta laga gaaro godadka z waxay waxtar u leeyihiin dhaqan celinta carrada madhelayska carrada qolofka lahi iyo weliba dhacdhacyada jilcisan ee dhoobada ama ka hooseysa boqolkiiba labo halkaasoo soo gelistu ay xadidan tahay islamarkaana beeriddu ay adag tahay carradu waa in ay si qoto dheer ay u qodo ama u dheer tahay godadka haynta kuwani waa bohollo qiyaasi ah konton sentimitir oo ballaca iyo sidoo kale konton sentimitir oo qoto dheer oo lagu qotomiyey dusha sare si ay u qotaan biyaha uguna suurtageliyaan in ay dhintaan ciidda godka gunta waxaa laga dhigi karayaa mid heerkiisu uu sarreeyo si loo ilaaliyo qoto dheer oo biyo ah haddii godku uu dheer yahay waa la qiimeyn karayaa si loo ogaado in biyuhu ugu socdaan meesha ugu fog godadka haynta waxaa badanaa loo isticmaalaa mooska sii koraya saxanada haynta waa qaab afar gees leh ama laba jibaaran waxaana ay cabiraan qiyaasi shan lagu dhuftay shan mitir waxaana ay ku xiran yihiin xirmooyinka dhulka yaryar iyo biyaha qulqulaya waddada qulqulka si loo beero dalagyada calafka ama geedaha ee beeralaydu dhulku fiisan geedaha baradooyinka waa in ay ka weynaadaan naqshadaynta nidaamka noocan ah iyo weliba xulashada noocyada geedaha waa in si taxadar lahi loo sameeyo si loo hubiyo in qootodheerida biyaha iyo weliba muddada barkadu aysan noqon doonin mid aada u weyn oo wax u yeelta geedaha qabashada godadka qaabkan godadka cabirkooda uu yahay hal lagu dhuftay labo lagu dhuftay eber dhibic labaatan iyo shan mitir ayaa lagu qoday meelo badan oo ka mid ah geesaha beeraha ama goobo ku habboon oo ka mid ahi meelaha dhaadheer inta lagu jiro roobka biyaha roobka waxaa lagu soo uruuriyaa godadka iyo sidoo kale silt tani waxa ay kor u qaadaysaa helitaanka qoyaanka dalagyada soo ururinta biyaha waraabka tubada cimilada isbedelaysa tiknolojiyadda waraabka ee dhiirigeliya isticmaalka hufan ee biyaha ayaa loo doorbidaa waraabka faleebo ayaana loo doorbidaa sababtoo ah baahida loo qabo in la ilaaliyo biyaha la isticmaalay iyo in la yareeyo dhibaatooyinka bulacadaha ee la xiriira hababka kale ee loo isticmaalo biyaha qalabka faleebada waxaa sida caadigahi rakibaya alaabqaybiyaasha ama wakiiladooda laba nuuc oo xirmooyin tubada ayaa kala ah qalabka tubada biyaha ayaa kasoo ururaya ama la tuujiyaa oo lagu kaydiyaa haanta sare xidmada tubada baaldiga biyaha ayaa lasoo ururiyaa oo baaldiga lagu shubaa isbedelka cimilada ayaa durbaba saameyn ku leh helitaanka biyaha ee dadka adduunka oo dhan taas oo keenaysa abaaro iyo sidoo kale daadad aada u daran koritaanka heerkulka caalamigahi waxa ay keenaysaa in biyuhu ay uumi baxaan tiro badan taas oo u horseedi doonta heerarka sare ee u uumiga biyaha hawo qaadashada iyo roobka badan oo soo noqoshada culus oo xoog leh ka hortagga biyaha luminta ku rakibadda hababka waraabka ee saxda ah dayactirka joogtada ah ee nidaamka waraabka ama kanaalka si tartiib ah loo sii daayo biyaha heerka dalagga gabagabadii waxaa muhiim ah in la ogaado maaraynta biyaha iyo waxtarka isticmaalka biyaha waxay gacan ka geysanayaan hagaajinta waxsoo saarka beeraha iyo kobcinta dakhliga beeraha si waara saldhig u noqoshada biyaha nafaqaynta u adeegsiga culayska cimilada iyo hoos u dhigista qiiqa green house ilaa heerka ugu yar haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaano waxaan ka wareysanay yuusuf cali maxamuud oo bartay cilmiga beeraha een yuusuf soo dhowow maxay yihiin arrimaha saamaynta maaraynta biyaha iyo waxtarka isticmaalka biyaha n waxyaabaha aada micnaha oo saameeyo waxaa ka mid ah n yacni carada oo kale noocda nooca carada way saameyneysaa ma fahmino nooca carada maaragta way saameyneysaa mid waaye n yacni biyaha helitaankooda maaragte naftarkeeda waa saameyneysaa waxaa kala saameynaya maaragtay kooska maaragtay ama qofka qarashka yacni uu haysan karo yacni hadduu availability u ahaynin maaragtay ama qarashkii uu koos garayn kara haddaan soo koobo yacni kooska waxaa waaye irrigationka waxaa waaye waa saameynaya okay waata marka tallaabooyin noocee ah ayay beeralaydu ku hagaajin karaan inay helaan biyo taas waxaa dhihi karnaa waxyaabaha lagu maarayn karo waxaa waaye in lagu saborti gareeyo cost of irrigationkii oo factorka ku ahaa maaragt in laga saborti gareeyo number one in maaragtay hadday tahayna maaragtay dhulkiisii maaragtay hadduu yahayna n hadduu yahay caradii soil yani type of soilkiis hadduu yahay mid aad iyo aad maaragt carada oo biyihiisiina oo moo biyo oo qaadanayso yani wa micnaha caradi caradin maaragtay waxba laga gelin karaayo yacni xoogaa maaragtay in qofkii meesha water bump loo geeyo ama biyo loo loo see loo heli lahaa ama loo sameeyo yacni waxyaaba lo dhan waxaa jiraan in qofkii la wacyigeliyo ama biyihii maaragtay loo hafaas biyo la hafaasgareeyo ama biyo waster storage loo sameeyo ama system kale oo macnaha oo oo oo yacni wax loo sameeyo dadka rural area maaragtay qoladaas loo sameeyo biyo maarata biyaha si loo faa'iidaysto loo sameeyo la baro yacni si maaragtay ama ugu dhicin ama macnaha baahi biyo badan ama yani dadkan maaragta oo mar walba dareemayo effectiga maaragta oo mar walba ku xiran rainfortkan ku xiran maaragta si loo yareeyo ama baahidaas loo yareeyo yacni in biyo loo sameeyo loo abuuro yacni biyo loo abuuro waxaa ka wadaa n biyo maaragtay dam loo sameeyo ama system saas oo kale loo sameeyo oo qurux badan si baahidii oo kufargarayso waa tahay yuusuf aadan kaaga mahad celinayna ka qaybgalka barnaamijka su-aasha labaad ee aan rabno inaan ku weydiino waxay tahay maxay muhiim ugu tahay in si wanaagsan loo waraabiyo sideese saameyn ugu yeelan kartaa wax soo saarka beeraha ni wallahi n waxay muhiim ugu tahay waxaa horta n qofka markii yacni n la siiyo n biyo qurxoon ama micnaha oo asigana maaragtay la abuuf gareeyo oo yacni wax loo sheego oo oo micnaha biyahan loo sameeyo beera u soo baxaayo beerihii maaragtay system qurux badan oo oo yacni oo weyn qurux badan oo yacni la dhihi karo maaragtay qofkan waa ugu faa'iiday ama yani waxaa samaysmaya horumar uu sameynaya yani xitaa waxyaabo badana maaragte oo beeraha dhankooda maaragte xitaa maaragte familkii maaragte ama asiga naftarkiisa aa ku faa'iidayo in family caseki waxyaabo badana maaragte oo yani xitaa maaragte asiga ama ama whole communityga ama meesha dadka rulkaas yani loogu faa'iideeyey yani muhiim bay ugu tahay xitaa waxaa yani yani muhiim ugu tahay maaragta asiga iyo marketkii maaragte uu la imaan lahaa ama yani yani xitaa maaragte xitaa communityga ama ama societygaas haddii aan soo koobano waxa waaye in asigii maaragte yani waxyaabo badan maaragte ama asiga tirki janis ay u tahay marka marka waxyaabaha kale oo yani ugu waxaysan tahay qodobka kale aan kusii diiranayo waxa waaye muhiim kale yani aan sii raacinayo waxa waaye in maaragte qolada maaragte ama yani haddii micnaha orbiskeeda waxyaabahan maaragte dadka kale communityga kale waa ka faa'iidayaan waxyaabo maaragte oo macnaha oo oo oo yani ka duwan waaye marka marka dhiirigelin waa tahay maaragte qofkii maaragte moraalkii uu xishmaayo wuu ku dhiirinaya keligiis inuu yani wax samaysan karo isku dayaya marka mar walbo yani qofka loogu taraagaray inuu maaragte water managementiga ama yani waxyaabaha effecti garaynaya ama yani in loo sameeyo in maaragte biyo waxyaabo la siiyo muhiimay u tahay marka wacyigelin hadday noqoto ama community mobilization ha ahaato ama yani wax walba oo societyga ama qofka asi ahaantiis maaragte wax u leh walahi baaqa aad dirayo waxa waaye mar walba maaragte in horta qolaha beeraleyda maaragte in kaasatan dadka waxa weeyaan waa isku wadi jiraan dad waxa weeyaan waa rhinfer ery waaye dadna waxa waa irrigated ery waaye marka dadka rhinfeld eryga maaragtay oo waxa weeyaan oo dhululkan maaragtay oo sabka iska ah iyo yacni kulli markii aan kala reebi horta waxa waa programkan ama yacni ama waxyaabahan wacyigelinta in mar walba la mudgareeyo oo mar walba aan laga caajisin oo mar walba lagala qayb qaato oo mar walba maaragtay sida quruxda badan maaragtay oo yacni biyo hadqoto ama qole oo micnaha ama climate jancy ama society waxyaabo badan livelihoodkii doodkii ama yacni wax walba oo evagreenayo maaragtay in maaragtay in maaragtay wacyigelin qurux badan oo si qurux badan qofka maaragtay oo atalet uu lahaado ama yacni wax yacni moraal ama kale ama yacni dhis niida u dhisanto ama wax uu samaysan karo mar walba wacyigelintiina si joogta a maaragtay abriminanted laga dhigo marka anbaaqaadirayo waxa waaye in maaragtay wax soo saarkii maaragtay mar walba la joogteeyo oo aan laga caajisin oo mar walba si qurux badan oo hufan maaragtay in maaragtay lagu haysto waxyaabaha faktarka maaragtay si easy to prevented loo sameeyo wax walba maaragtay si qurux badan maaragtay meeshii meeshii ka dambeyso loo waxyeelo hadday noqoto yacni managementigan oo waxa waaye way badan leh hadday noqoto in maaragtay dadkii wacyigelin qurux badan oo weeye badan meel weli walba taawanayso in la siiyo marka programkan waa soo dhaweynaya
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobey ee unisef xafiiska gargaarka bini'aadinimada ee beesha yurub ejo wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka swiden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono nabadgelyo